waayo rabbi waxau caddeeyey inta saaxiibada ama qabyaalada ku saaxiibeen ama wadaniyada ku saaxiibeen muxuu yidhi alakhilaa yowmaidin bacdum libacdi caduwun ila lmuttaqiin u fiirsada alkaale inta saaxiibada isla oo iska daba cararta oo wax isla qabata maalinta qiyaamada cadow ayay isu yihiin isma arki karaan ma israacaan ilaa dadka muttaqiinta alla ka baqay maahan inta alla ka baqday maahane in alla intaa irir iyo daarood ku heshiiday oo kala qaybsantay oo sii kala wadwaday oo majeerteeniya gooni noqoto hawiya gooni noqoto shaydaaniya gooni noqoto shariifiya gooni noqoto bakti warba isku soo dar kulli isu geygey waxaa doonta waxay noqdeen qoladaasoo idil waa qolada waa laleeyahay caduwun alakhilaa waa saaxiibo maalinta qiyaamada gobolkood gobolka kal cadowi ilaa muttaqiin maana yaa rabbi muttaqiintayay yihiin muttaqiintu waa kuwe alla maxau yidhi aladiina aamanuu biaayaatina wa kaanuu muslimiin waa kuwa aniga aayaadkayga dhab u rumeeyey waxa ay rumeeyeen dhaqankoodana dhab ula yimid ayuu allah leeyahay subxaana wa tacala waa kuwa haye dadka laguu sheegayo oo muttaqiinta oon ayagu cadowga isu noqonayn kuwaa wey inta ka soo harta cadow ayay isu yihiin waana owliyada shaydaanka axad walbow haddaadan weli alla adugu ahayn weli shaydaan baa tahay hadday kula tahay inaadan weli alla ahayn weli shaydaan oon baa tahay la soco sidaas sida aad isku ogaan karta mataqaanaa qur'aanka alla caqli ilaahay baa kala caddeeyey owliyadiisa iyo owliyada shaydaanka waxau rabbi yidhi yawma tabyadu wujuuh wa taswadu wujuuh maalinta qiyaamada dadka aniga dadkaygaa wejiyaalkoodu way dhalaalin dadka mujrimiinta ee shaydaanka dadkiisaana wejiyaalkoodu way madoobaan yayna kala yihiin wa ina alabraara la fii naciim wa ina alfujaara la fii jaxiim labada qolo la kala sheegaya kuwaas wey haddaad baari iyo mudiica la tahay awliyada allaad ku jirtaa haddaad faajirtoo wixii rabbi kuu diray aadan samayn wixii alla kuu di kaa reebana aadan ka harin oo rabbi waxdaaniyadii iisug oo kugu yidhi diinta oo ku dhaqan yidhi aad qolo kale u wareejiday waxaad ku jirtaa qoladaa jaxiimo gelayso faajiriinta waana awliyada shaydaanka dadkana qole saddexaad ma jirto waxa kaloo la doondoonayaa waa maxay haye ma doonaysaa rabbi agtiisa saad ka tahay inaad ogaato alla muxuu yidhi khuliqa alinsaanu haluuca idaa masahu sharu jazuuca wa idaa masahu lkhayru manuuca bani aadanka u fiirso dabeecadda bani aadanka oo dhan saa weeye marka waxoogaa xoolaa helo waa kibir iyo tafaakur badanya waana bakilnimo badanya dhib yaro markau soo gaaro hoogayba ay argagax iyo balaayo ayuu sheeganaya intaas ayaa bani aadamku ku sugan yihiin markau rabbi sidaa yidhi awliyadiisau ka bixiyey ila almusalliin aladiina hum calaa salaatihim daa'imuun boy dadka aniga ii dukanaya dadka aniga iga dambeeya oo xiriirka rasmiga ilada maana musalliin buu yidhi musalliinta waxaa loola jeedaa dadka aniga silada ilale oo saaradahoodu aniga ay ag yaaliin buu alla leeyahay subxaana wa tacala oo salaadooda daa'ima oo xoolahooda xaqa sakadaa ka bixiya oo cadaabka alla ka baqa oo jirkooda sinada ka ilaaliya oo wax alla wixii xugun allahay fulinaya xaaraanto idinla ka durga dadka noocaasa wey dadka mahana inta kale waxaa lagu yaqaanaa shaydaannimada noocaasa war rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala war markaan xoola helno waa kibir badanna baqbaq kibir iyo dembelaayada haye soo ma aan arkin jamaadaha markay dirirayeen kuwa lagu sheegayo oo odhanaya dadba oonu dirin waxbaanu difaac maxaa la difaacaya haye ciidanka ay la dirirayaan naagahay kufsadaan ayaguna naagahay kufsadaan haye maxaa laga fiican yahay haye salaaday ka tagaan salaaday ka tagaan ciish min haada war ilabaa laga boqo subxaana wa tacaala aawa dadka diinta alla u dirira maxaa loola yahay dad yidhaahda ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada bis baan doonaynaa dadka kitaabka iyo sunnada bis baan doonaynaa waa kuwa mitidka iyo madaxantida loo yaqaan sida kuwa laad ku magacaawdaan ikhwaan muslimiin baa la yidhaha waxay noqdeen ikhwaanu shaydaan haye afku intaasuu tabisku leeyo canku intaasuu qaadi cunayay labada xabbuu sigaar ku haystaa waa shaydaankii marka waa beriga hurdada ka soo baxay shaydaanka acuudu billah shaydaanka laftiisa ka cudubilaysanay bidxa soo baxdaa maalmaha la yidhi saga soo geli maayo ha masaajida kubaha la ysaga xaraam bidxa ku haye oo adugu maxaad bidca ka garanaysa maxaad taqaanaa bal maxaad tahay bani aadan ma tihid haye waxaa kaa qiimo badan bahalka daanyeerka la yidhaha ila ilaahay qur-aanka muxuu ku yidhi waaladiina kafaruu yatamatacuuna waya'kuluuna kamaa ta'kulu ancam wannaaru matwan lahum dad kaste annaga diinteenna ku gaaloobo alla yidhi waxay u cunaan una raaxaystaan sida xayawaanka oo kale sida xayawaanka oo kale idan dadka aan diinta lahayn waa sidaa yatamatacuun wax alla wixii doogoodu ka helay ku raaxaysan muusiqada in maqashiim hedadaalaysan ina qalanjeeya magool iyo waxaa heeseeye shafkaay markaasuu saas inaha ka siinaya sida inuu janna alla ku jiro wahaakada haye haye dadka noocaa samaynaya wuxuu allaha leeyahay naarta allay u hoyanayaan sida xayawaanku wax u cunay wax u cunaan mahmahyada ay ku socdaan oo deliishadaan oo diinta waa waa maxay waxaan ku cunin waa la cunaa waa laga mahmaahay soomaalidu been ma mahmaahadeen saasaa lagu leeyay taas ayaa daliilkooda runtaa oo naskaa u yahay war ilahay maa ka baqataan subxaana wa tacaala goormaa alle kugu yidhi waxaan ku cunin waa la cunaa haye xageed ka keenta arrinta tan war allaha laga boqo subxaana wa tacaala taasu diin ma ahan waa in kitaabka rabbi iyo sunnada nabiga keliya lagu dhaqmaa lagana rur sheegaa labadooda waxa kaloo dhanna xagga waa in la geystaa qofka muslimka taas ayaa laga doonaya waa hadday islaanima jirto tafaaqulkii iyo kibirkii qabyaaladda iyo digdigtii hadday jirto waa kaa bal waxaa lagu soo dhaliyo waa la isqaadqaaday qolo walba maalin bay isqaatay etoobiya tageen haye soomaalida markaan si gaar uga hadlo qolo walba maalin bay isqaatoy dheen anagu jabhad mucaarada ayaan nahay waxay ka qabteen waa kaasi ninkii haye shaydaannimo iyo xaaraannimo iyo dulmi kama yara oo waa ka badan yahay ilaahayna subxaana wa tacaala saacad walba waa kusii sugaya maxaa yeelay inta la diriraysa eeye ah laba eyna ninkii af badan oo xoog badan oo marka eeye kaloo garab siiya qaba oonbaa awooda iskale walaa shaka fiih marka ey ey kama fiicna waxba meesha ma yaallin sidaa darteed dadka diinta ayagu sheeganayo oo masaajidda ilaahay darti u soo galayo yaysan idin ta'fiirinin qabyaaladu yaysan qalbigiinna soo gelin maxaa saatan u dhacday hadda misaalan hadday burabaleen kasta oo ka dhaco oo layslaayo ilaahay inaan ka barino inuu isku baabi'iyo maa ilahu kala qabooti inaan idhaa ma ahan maxaa yeele waa shayaadiin diriraysa waana ilaahay cadowgiisa maantana waxay naga taagantay ilaahu cadaabkeen oo dadka in badan dhulka la gooy waxaan sidaa u odhanayna xadiidka nabiga ayaan doonayn inaan ku dhaqanno waayo rasuulka sala allahu calayh wasalam waxau yidhi allahuma calayka almala'u min quraysh kama dulqaad badnin rasuulka ilaahu jamaacada quraysheed ayaan kugu ogahay ee balaayo ku sallid buu yidhi rabbi subxaanahu wa tacaala balaayo ayuu ku salliday waxaa la dhigay beder iyo meelo kasii dhibaato badan soo fahmi maysid marka dadkaasu kulligood cadow diineed bay wada noqdeen gabar xijaaban baan dhex mari karin oo masaajid inta iska taagta qaala allah iyo qaala rasuul ayaadan odhan karin oo kan culummada ayaadan ka baxsanayn oo caamigaadan ka baxsanayn oo bacmusharkaadan ka baxsanayn oo dawlad baadan ka baxsanayn idan maxay mutaysan marka in la yidhaha ilaahu balaaya ku salli balaayadii marka way ku dhacday marka ay ku dhacday maxaa imaanaya dadka islaamkaa way ku gubanayaan waayo rasuulku xadiid buu ku yidhi idaa anzla allahu biqawmin cadaaban asaaba alcadaabu man kana fiihim uma bicusuu calaa niyaatihim waa xadiid saxiixa ku sugan ilaahay markuu cadaab iyo musiibo soo dejiyo cadaabku wax alla waxa halkaa jooga waa ku dhacaya laakiin qof walba niyadiisa iyo camalkau niyaysnay baa lagu soo saaraya iyo shaqadau meesha u yimi wa ficlan sidaa weeye marka ummadihay ayadoon rabbi loo laaban oo aan la toobo keenin cadaabkaas inuu ilaahay naga qaado ha suginina waayo rabbi qur'aanka waxau ku yidhi ina allaha laa yuqayiru maa biqawmin xataa yuqayiru maa bianfusihim qolo musiibada ku dhacdo ilaahay inta ka raro khayr uguma bedoolo ilaa ay naftooda dulmigay galaan ka bedelayaan hadday wanaag iyo khayraad ku sugan yihiin ilaahay inta ka qaado cadaab kuma sallido daacada alloy ku sugan yihin ilaa ay ku cayaarayaan wa ficlan dembiga aan galnay ilaa aan rabbi uga soo laabanan ilaahay noo gargaarima war saacad baa diinta laga baxay hal saac kaliya baa ummadda dhan way ku wada gaalood ilahay kitaabkiisa subxaana wa tacaala waayo rasuulku maxau yidhi sala allahu alay wasalam xadiis ayaa ku yidhi oo xaakim ku sugan qatlu lmu'min acdamu cinda allahi min zawaali dunya hal qof oo mu'mina oo gardarro lagu dilaa ilaahay agtiisa adduunkoo dhan oo baabaa uga dhib badan tahay saas ayuu odhanaya salawaatu ullahi wasalaamu calayh waa adduunkoo dhan hal qof oo mu'mina imise mu'miniina ayaa jeelalka la dhigay oo yacni dembi laga galay oo aan aha ka hadlayaa jirin nabadoonnada sabadoonnada ugaasyada shariifyada shayaadiinta waaweyn waxay u doodaan ninka qabiilka laga xidhay qabiilka ahaa haa oo qaaraanka bixin jiray haddaw qaala allah iyo qaala rasuula lagu haysta waxuu leeyay in baxarkiisa laganaga dee badidana gelin asaga yaa yidhi diinta ilaah bay leedahay hay diintu ilaah bay leedahay war diintu rabbi bay leedahay laakiin dad xifdiyaa loo baahan yahy haye marka horteenna islaamkii lagu baabi'iyey oo xeerar lagu bedelay kitaabkii alleh oo loo sacbiyo oo loo qosoloo la yidhi mica fi lmica muslimiin baanu nahay inta laysraaca kitaabka alla la soo aasay annagana ilaahay waxuu naga aasay naxariistii waxuu naga aasay barwaaqadii waxuu naga aasay nabadgelyadii waxuu naga aasay noloshii meel kasta oo la tagana dembigii baa lagu jiraa diintana sidii baa loo caayaya markaasaa gurigii la taga iga kaca idinma rabi ayuu odhanaya laa shaka fi ayadoo ilaahay loo laabana wanaagka suginina mana la gaarayo marka rabbi ha laga bogo subxaana wa tacala addoommo ilaahay ha la noqdo addoommo alla ha la noqdo axad walbow muumin taqiya noqo oo rabbi agtiisa kariim ku ah haddii kale faajir shaqiya oo hayin cala allah ayaa tahay rasuulku waxau yidhi sala allahu calayh wasalam waxa aad ku faanaysaan haddaad ka tegi weydaan adinka iyo kuwa aad ku faanaysaan faxmun min jahannaba naarta jahannaba la yidhaha ayaad dhuxulo u noqonaysaa dhuxulo dhuxulo ayaad u noqonaysaan ilaah baa idinku shidaya subxaana wa tacala dhuxulaha war allaha laga boqo subxaana wa tacaala intaan dhuxulihiina laku shidin oo aan musiibadiina laku sallidin oon ilaahay xaradiisu nagu dhicin ka hor rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu xadiis saxiixa ku yidhi oo ku sugan muslim man nasara qowmahu calaa kayri alxaq qolada ou ka dhashay ninkii u gargaaro xaq la'aan oo baadil ugu garbeeya oo garab ku siiya gardarro ay ku socdaan fahuwa kalbaciiri aladii yataradaa min calaa bi'rin waxau la mid yahay rati aal ku dhacay markau aalka ku dhacay ka gadaa la yanzicu bidanabihi daynta ka dhaqdhaqaajino inuu soo baxa rabi lahaa ou banaanka iskeeno ma soo bixi karayo macnaa halaaga uu ku sugan yahay waxaa laga cabiray ratigaa ku dhacay aalkee luguhu ugu jiraan ee meel uu ka baxa aan arkaynin ee is odhanaya dhaqaaqoo balse intaada dhaqaajiyo bal waxqabo balkidaayeen asagu waxqabo waxqabo waxqabo ayuu isleeyahay laakiin shanaad uusan ka baxayn ou weligii ku jiri doono haawiya ayuu ku jiraa halkaas ayuu ku jiraa waxaa laysugu gargaaro oo garab laysku siiyaa waa shayddaannimada diinta allaan baranaya haddaa tira waa lagugu caayaya haddaad tiraa muslim baan hoo gabdhaha ajnabiga ma salaamayo in adeertii xagga walaal iska warran haye gormow hallaaba ayaa lagugu odhanaya hadday gabadhu gafuurka soo xagaarsatay gawaarida aad gacanta u haatido boorso shaydaan ay garab ka sidato aabbaheed waa ugu salaamaandhay waa ahla wasahlan ayuu ka odhanaya diinta alla markay u labisato waxau leeya gormay hallowday weliga iyoba reer fidi baan haynoo abyooda baan kasoo waxaana aan arki jirin haye maxaa islaamka taqaana war alla ka baqle subxaana wa tacaala war gormaa laydinku yidhi diinta alla duulaan ku wada noqda oo ilaahay kitaabkiisa la diriray subxaana wa tacala war xaqa ku dadaala halkaa marka maxaa soo gelaya waxaa lagu leeyahay qoonkiisa qofka u gargaaraya wax walba oo aad qabiilkaaga ku taakulaysoon diinta aan la waafaqsanayn dulmi weeye waa dulmi xoolaha jabhadaha loo caruurinayaa waa dulmi runta ma rabtaan ha xanaaqeene qul muutuu bikaydikum caradiinna ku dhinta eh haddayd ka caroonaysaa arrintaasi aniga irid iyo daarood wax igama qaadayaan waa inii sheegi lahaye soo garan maysaan xaqaa'iq markaad rabtaan waa xaaraan sili ninkii ku bixiya waxaan sharciga islaamku u dirin ilaahay waa cadaabaya qaraabada in la xidhiiriyaa waajib weeye ninka gooyaana waa daalim diinta ilaahay in loo gargaaraa waajib weeye ninka u gargaari waayaana waa daalim laakiin sifaha maanta lagu socdo oo ay ku dhisan yihiin nimanka dhisan oo laleeya waxbay qabanayaan oo inay ummaddaas ilaahay baabi'iyaan ooy ku xadgudbaan maaan aan waxba u samaynaynin wax loogu gargaari karo iyo waxay alla agtiisa ka yihiin malahan haye masaakiin uma daneeyaan oo diin uma daneeyaan oo fuqra uma daneeyaan ee waxay kiraadsadaan keliya in ayuga jaraa'id lagu qoro magac loo yeelo bees danaha ay leeyihiin oo dhanna waa intaas kulligood kuwii sanadihii hore dagaalka waday ninkay la dirirayeen inta u galeen bay labalaba malyan ka qaateen kuwa hadda dagaalka wadaana sanadka soo socda labada labada malyan bay qaadanayaan wax ay damiir iyo diin leeyihiinna ma lahan in ay dagaalka ridaan oy galbeedka galaan oy borobaleemka u geystaan oy sida u kala jabaanna madaxdoodaa samayd oo lacag bay ka qaateen ninka ay la dirirayaan gabalkood laa shaka fii haye adigu sirta adduunka dib usi ogaaga haddii kala ogaada iyo waa qabiilki qabiilki irirki irirkii raaca ordaa ka dababaxaada irirki irirki waa irirku janna idin geeyey haye iyo waxa daaroodyada la leeyahay war ilahay ka baqla subxaana wa tacaala war xaaladdu saatan ma ahan ee waxaa laysugu gargaaro waxa lagu qaban karaa waxa weeyaan cudud madaysan oo islaam ah cududa midaysan ee uu rabba yidhi almu'minu ou rasuulku yidhi almu'minu lilmu'mini kalbunyaan yashuddu bacduhu bacda qofka mu'minkaa qofka kale wax uu la mid yahay dhis oo kale waa isxoojinayaan in alle inta diinta ku midowday oo ilaahay darti isku raacdaa wax qaban kartaa isma khayaanaynayaan isma dulminayaan isma dulaynayaan ahad walbana xoolihiisa ilaahay dartiba u bixinaya waa markee loo dirirayo licilaahi kelimati illaahi alculya kelimada alla loo dirirayo arrintaasu waxay caddaynaysaa ninkaa odagaa oy la dirirayaan nimankan irirada iyo daaroodya isku sheegaya ayaa waxau tegay gobol gobollada ka mida adduunyada bannaanka waxa uu yidhi inta isugu yeedhay intii shaydaan meesha joogtay oo xoogaa loo qayqaybiyey oo mid qabiil walbaa yidhi adigaan kula jirna adiga kuwii dagaalka waday adaan kula jirnaa waa mahadsanta lagu yidhi xoogaa ilaa waa eeye eyna ninka cunto siiyou yaqaanaha waa khalaasi ayuu yidhi haa anigu qolada aan ka baqanayo waa kuwa diinta waa khala haada hiya haye niman diineed oo ikhwaan la yidhaha soo baxa nimankaasaan ka baqanaya inta kale waxba maha laa shaka fii wallahanna waxbana ahayn laa shaka fii ee ilahay ha laga boqo diinta ilahay ha loo soo laabto dad yow dad islaama noqda caqiidadiinna saxa camalkiinna hagaajiya kitaabka ilaahay umad ku dhaqanta noqda